dowladda federaalka doorkeeda waa maxay xagga xulitaanka xildhibaanada maxaad qayb ay ku leedahay dowladda federaalka dee dowladda dalka weeye iyadaa nidaamkan dhin waxaan dhan ka mas-uula marka ugu horeysa guddiyada jiraahi guddiga ugu sarreeya ee maamulaya doorashooyinka waa guddi dowladda federaalka ay samaysay oo dowladda dhexe ka tirsan guddiyada hoose oo deegaanada dowlad goboleed kasta iyo meeshaay ka dhacayaan maamulayana dowladda dhexe dadka yimida iyo dad isugu jira ayaa ayay ugu jirtaa marka dowladda federaalka waa midda maamulaysa guud ahaan doorashada meel kasta ka dhaceysa dowlad goboleedku meeshaas caasimadaas midda ka dhaceysahay fududaynteeda way leedahay laakiin dowladda dhexe ee dowladda federaalka ayaa maamulaysa doorashooyinka sidaad la socotay hiiraan iyo shabeellaha dhexe xaalkooda weli waa qasan yahay hogaasiyadii joogay beledweyne waa kuwa weli diidan inay yimaadaan haddii saa kusii socoto yaa hiiraan iyo shabeellaha dhexe u xulaya xildhibaanada
hiiraan iyo shabeellada dhexe horta broses kama maqna waa ku jiraan laakiin sidaad u sheegtay ogaasyada hiiraan iyo shabeellada hiiraan hiiraan qaar ka mida ayaa ka maqan welina muxuu ahaay wadahadalna waa noo socdaa dadaalana way socdaan way wayna imaanayaan meesha sida heshiiska aad ku aragtayna boqol iyo shan iyo soddonkii oday ee laba kun iyo iyo iyo iyo labiyo tobankii jiray oo wixii dhintayna la bedelayo wixii markaa inay khaldanaayeen loo arkana la saxayo weeyaan saldhigga ama beyska wax soo xulayaa mashruucan markaa hiiraan iyo shabeellada dhexe waa socdaa waa run in odayaasha qaar ay maqan yihiin laakiin odayaasha qaarkaa maqan iyo dowladda weli wadahadallaa u socdo oo lagama rajo dhigin in ay broseska ay ku soo biiraan waxa ay tabanayaanne in maxaanku ihahda dowladdu ay ka jawaabto oo ay ka qanciso haddii alla yihah wakti yar baa hadhay haddii waktigaas yar dowladda lagu dhisi waayo stateka laga doonayo hiiraan iyo shabeellaha dhexe yaa usoo xulaya xildhibaanada stateka waa la dhisaya ilaahay idankiisa haddii alla yihahdo way waxyaabihii shalay aad ka sheegtay golaha ammaanka waxaa ka mid ahaa maqaamka magaalada muqdisho oo aad tiri waxaa lagu heshiiyey in go-aan laga gaari doono go-aanna uu yahay goormaasa la gaaraya
dabcan hadda shaqadeeda ay socotaa dastuurku sida uu tilmaamayo waa in ay caasimadda jamhuuriyadda waa inay maqaam gaara yeelataa maqaamkii gaarka ah shaqadiisii oo aan dhihi karo qabiqoraaladeedii waa diyaar oo doodahoodii iyo annagu sidaynaba waxa aan wax ku wadnaa waxay tahay wadatashi ballaaran in mar walba la sameeyo brobosalo iyo khiyaaraad ama options waxa la yihahda in la develop gareeyo kabacdina laga doodo doodahaasi hadda levelka ugu hooseeya way ka socdaan laakiin waxay kusoo dhammaan doonaan baarlamaanka federaalka marka uu dambeeyo madaxweyne intii imikaada waraysigu socday waxa aan si toosa facebooka ugu gelinay dadka v o a na dhegeysta qaarkood waxyaabaha dhalinyarada iyo dadweynaha dhegeysanaya ay aad u xiiseynayeen waxaa ka mid a qodobkii hadaata aad ka hadashay oo ay waraysiga aad ugu maqli doonaan ku saabsanaa tahriibka laakiin qodob kale ayay iyo xuseen oo ay leeyihiin gabdhaha soomaalida ee sacuudiga loo diray markaad eegto dhaqanka lagu hanto dadka sacuudiyiinta qaar ka mid a oo etoobiya xataa ay gabdhahoodii kala soo noqotay maxaa u damaano ah gabdhahaas aad u rarteen sacuudiga iyo shaqada loo diray iyo wixii gaari kara
marka koowaad horta gabdhaha soomaali waxaa sacuudi araabiya loo diraya gabdho keliya maaha rag iyo gabdhaba waa waa isugu jiraan waa shaqaalo soomaaliyeed waa kow qodobka labaad waxay tahay gabdhaha soomaalida haddaba sacuudi araabiya way tagaan soomaaliya inta ka lugeeyaan oo badda cas ay gudbaan oo yaman ay ku lugeeyaan oo dhibaato badan ay kala kulmaan ayay tagaan sacuudi araabiya ayagoon sharci haysanin markaasaa dib haddana loo soo tarxiilaa ama muddo dhe xabsi ay ku jiraan hadda waxaan ka hadlayna waxay tahay heshiis laba dowladood dhex maray xafiisyo mas-uul ka ah ilaalada dadkaasi iyo xuquuqdooda ka hadlidooda yaa yaa jira marka dowladda soomaaliya waxay ka shaqaysay shaqaalihii tahriibka iyo lugooyada dhibaatada ku tegayay in la sharciyeeyo kuwa hadda jooga dalka sacuudi araabiyana sharci la siiyo kuwa kalena ayagoo sharciyeysan oo cidday u tegayaan iyo meesha ay ka shaqaynayaan iyo xuquuqda ay leeyihiin la garanayo oo xafiis u qaabilsanay safaaradda soomaaliya uu ka furnaan doono meel ay usoo cawdaan ay leeyihiin ayay tegi doonaan marka xaaladii horo oo shaqaalaha soomaalida ee sacuudi araabiya joogay ay ku sugnaayeen waa xaalad aad iyo aad uga duwan oo dowladdii ay rool ku leedahay mas-uuliyaddeedana ay qaadayso waxaan rabnaa marka dadka soomaaliyeed in badan ayaa dacayda laga sameeyey war gabdhuhu iyo dhallinyaradeenna waxa badaha ku guraya sow shaqo la-aan maaha sow maxaanku idhahdahay meel aan laga warqabin ma aha maxay u xun tahay midda dawladdu ay leedahay daba socota annagaa ka warqabno waa la daba socdaa waa la ilaalinayaa xafiisay usoo dacwoota haddii xuquuqdeeda lagu xadgudbay yeelanaysaa yacni dadka soomaaliya waa dad muslimiina waa dad cilaaqaad fiican laleh dadka dalka sacuudiga lamid ma aha dalka dadka sacuudiga aada uga fogo dhaqanka iyo diinta iyo dhinac walba ay ka wada fog yihiin marka arrintaasi fursad weeye dalal kale oo muxuu ahay caalam ka tirsan ama khaliij ka tirsanna weli waan daba joognaa in shaqaalaha soomaalida ah ee fursad la siiyo marka arrintii iyadoo la xumaynaya ayaa gabdhaha loo fasira laakiin gabdhaha maha waa shaqaalaadha gabdhuhuna waxay ka mid yihiin dadka soomaalida ee shaqaysanaya rag iyo gabdhahana laguma kala soocayo fursadaha soo baxaya waa la wada siinaya